bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal baryahiso faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnamuunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsadyaal madaxweyne lafta garaan oo gurugiisa ka deganya magaalada muqdisho ka qaabili musharax madaxweyne soomaaliya xaafad ku tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ka fatahaya webiga shabeelle muwaadiniin soomaaliyeed oo siyaabay shalgadihsan lanka dili dalka koonfur afrika irelan baasaboorka soomaaliya oo qiimihii lishal siisadaay oo korankahi wasiiru dowlaha wasaaradda ammaanka soomaaliya oo si rasmian sheegay afhayaanka wasaaradda soomaaliya faahfaahin dheeraadaya laku helay bamgacmeed laka weeraray xarunta baarlamaanka hirshabeelle akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaankudoor korona madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka maali oo militariga dalkaasay gebi ahaanbiyo hireen maalin fayle dhegaystayaal weliba hawada sinkalana si ka siisiinin dhegahay tambarayso fayle taariikhda weliba waa labaatii shanta bili shanaad sannadka lamaada kun iyo labaatii kowka intaasay welibahana qodobadii warkaana hiraamnamoonka door koronay haddana ka dhowada dhugunsadayaal warkii hiraamnimo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen gurugiisa ka deganya magaalada muqdisho weliba ka qaabilay xalay musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed qaabilaada iyo kalwaraqaadashada lamaada hogaamiya weliba ku hadalana xaaladda dhabta ee soomaaliya ammaanka iyo tan doorashooyinka waddanka weliba durbab hamuuqadaha ee bilowga ololaha doorashada soomaaliya iyo saamaynta isbahaysiga siyaasadeed oo xilligoonku dareera caasimadda soomaaliya ee muqdisho faahfaahin yalo ku helaya xalay webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeyay xaafad ku tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kureed markii webiguusa sheeni biyi badan goobjoogyaal ku sugan magaalada oo la hadalay idaacadda weliba xaqiijana in webiga uusa fatahaadda ka sameeyay xaafadda dhagax jabis qaybo kumidda islamarkaana fatahaaddaasay yo sameeyeen kureed markii mas-uuliyiin ku tirsan dowladda biyihii iyo ha fureen bilooyinkii laankada dambeeyey guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne welibay wadana dadaalo ka eedan sidii lanka horseeda lahaaya fatahaadda webiga welibay bilaabeena dhismaha biyo-xireenka iyo goobaha magaalada biyaha ku galow qaar kumid ee dadka ku nool xaafadda dhagax jibis ee magaalada beledweyne welibay bilaabana intii oo ku bugtaalan xaafadoosho waan inguduban xaafadaha kale ee biyaha angalaana sanadkun dadka ku nool magaalada beledweyne welibay dareemaheena intii oo ku badbaadan fatahaadihii badanaayay ee magaalada ku dhiyaay dadka qaarna xaafadoosha ku bugtaaleen siday u xaqiijiyeen guddiga fatahaadaha magaalada weliba xalay gudaha koonfur afrika siyaabo shalgadiislanka dilay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka ganacsaday magaaladaas koox burcadde koonfur afrikaange iyo welibayo weerana goob ganacsi oo ka taala xaafadda soomaalida ka badanta ee cape town waliba oo dilayna muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jari ee been naxariisada yuusuf ibraahim samawade wararka idaacadda helaayta waliba oo sheegahana in kooxda burcadii oo fadaayeen intii oo dilan muwaadinkaas kureedna iyo ka qaadeen qalabshay laakiin taas in suuragali gurmad yaa walibaa sameeyay soomaalida meelasay kuroolayti laakiin maku guulaysan intiioo gacantaha ka dhikan kooxdii falkaas jeysati dhinaca kalena isla xalay xaafadda soomaalida ka badanta ee myfer ee magaalada johannesburg weliba laka dilaya muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jari ebeen naxariisada cabdikariin gigis weliba la sheegay in dilkaas ka dambeyti xaas jay oon dhalatay koonfur africa weliba dilshiin adeegsatay bastoolo sida warbaahintan xaqiiji wararka qaar iyo helayta idaacadda weliba oo sheegana in ciidamada ammaanka booliista xaafadda soomaalida iyo ka badanta gacantaha ka dheken bilaamay taas iyo dilli hartishe weliba laha ku waramahay in dilkaasay sababanhay kureed markii khilaaf dhinaga qoyska lamaadi dhinaca dhex gali toddobaadyadii inkada dambeeye dalka koonfur africa weliba joogtanagtay dilal kalinjeysado muwaadiniinta soomaaliyeed oo ka ganacsadaas waddankaas bilooyinkabilon gudaashe weliba laha ku waramahay in ilaa toban dhalinyaro oo soomaaliya likidili magaalooyinka koonfur africa baasaboorka soomaaliya ireland oo lishalsiysaday qiimihii inkasareey soomaalida ku nool dalka jamhuuriyadda ireland iyo gobolka waqooyiga ireland ee u k weliba koowaadahana dulsaar la dulsaari qiimihii baasaboorka soomaaliya qaar kumida soomaalida oo la xiriirtay idaacadda weliba yokeeyadeena shakhsiyaad ushormuudangay sarkaal ku tirsan waaxda jinsiyadaha iyo socdaalka safaaradda soomaaliya ee biljimka sarkaalkun weliba uusa kusuunya wadanka jamhuuriyadda ireland weliba weliba uusa la sheegay in magaalada dublin ka sameeyahaye shakhsiyaad beese u dulsaara uska qaadadi kureedna usa kama caashahay taas ireland weliba baasaboorka baasaboorka qiimoshay iyo weliba hadalshalsiisadahaye saddex boq iyo weliba markii hor haytay saddex boqol iyo labaatan euro oo hadda laka dari siyeetan euro warqada dhalashada iyo taas kugoone guud ahaan afar boqol euro yaan dhikanta yaa laku qaadahay soomaalida oon dhikanta tiradaasay beesada doolarahaan markalin xisaabi afar boqol siyeetiyo siye doolar oo baasaboorkaas markii hor weliba uusahay laba boqol euro soomaalida ireland iyo weliba dowladda ka codsatay in walkuqabada dhibaatoodaas usakaaya shakhsigaas oo beesada dulsaarka ka qaadadahay waanan ka dhehayna qasnada dowladda sidii oo xaqiijeen ireland oo kumide wadamada soomaalida kiyarta weliba la barbardhikay wadamo yalanin barbardhig ka kornay wadamada kale ee yurub maadaama soomaali tiryar ku nool sidoo kale wadanka ireland weliba ku noolee dad hakujeda qoomiyadda banjo ee soomaalida sanad ka hor beesadaasay weliba ahaytay beese tiryar oo soomaalida laka qaaday laakiin hadda weliba nagataeto xaddaafe imaatanka sarkaalku wadanka ireland weliba ka dambeeyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad iyo weliba wadankaas shakhsigaas andarintiisa qunsuliyadda kamasala kamatala laakiin weliba wasiirka ujeedsihaaya leeri in dadka soomaaliyeed anfududay in baasaboorkiiyo helaan si kastaba bedelka sarkaalkaas iyo howlis weliba nagatay in soomaalida beesa dulsaara ka qaadada soo ka faa'iidaysado jaaniskus haysada wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya farxaan cali axmed weliba uusa rasmi warbaahintan la wadaagay afhayeenka cusub ee wasaaradda afhayeenka wasaaradda weliba la magacaabay cabdikaamil macalin shukri oo horey inhaada jari afhayeenka wasaaraddaas sida warbaahinta la wadaagay wasiiru dowlaha bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina moxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalim maanta waxaan halkan isugu nimid inaan ku shaacilno afhayeenka cusub ee wasaaradda amniga cabdikaamil shukri cabdikaamil shukri macalin oo hore u ahaan jiray maxaanku ihi afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga haddana dib loo magacaabay oo shaqadaas aan uga fadhino haddii a la yidhaahdo inuu guto waajibkiisa si daacadnimo leh soomaalinimo leh islaamnimo leh uu guto runaantii cabdikaamil waa nin wasaaradda muddo ka soo shaqaynayay aan ku kalsoonahay khibraddiisa waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisa aan ku kalsoonaha waaye marka hawshaas ayaa maantay aan halkan isugu nimid soo dhoweynaynaa insha allah biidnillahi alkariim waxaana rabnaa hay-adaha ku shaqada in si fiican loola shaqeeyo isagana waajibaadkiisa inuu guto waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhinaga kale faahfaahin iyo weliba lakuhelahaya bamgacmeed laka weeraray xarunta baarlamaanka hirshabeelle weliba abaayee faahfaahin dheeraada oo ku saabsan bamgacmeed xalay laka weeraray xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle wararka weliba yoosheen bamgacmeedkaas laku turay gudaha xarunta baarlamaanka oo ha ka horjeeda saldhigga booliista magaalada jowhar ma jarta ilaa hadda walkhasaare bamkaasay dhaliya mid ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee kusugan gudaha magaalada iyo halahadalay idaacadda weliban uusan sheegay in xildhiban walkhasaare ansababna bamgacmeedka ciidamada ammaanka iyo xaram cad weliba baaritaanka sameeyahana guryi indhow weliba baaritaanka sameeyna guryihii indhow ay xarunta baarlamaanka welibana laha ku waramahay in gacantii oo ka dhikeen shakhsi laku tuhumahay in faldembiyeedkaas ka dambeeya ma jarta ilaa hadda walwaraha ku bahay laamaha ammaanka maamulkaas oo ka eedan weerar kale ka qaadi xarunta baarlamaanka hirshabeelle meel warkaasi dhugunsadyaal kukoyahayaha minama duhurnama hiraamnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka militariga maali welibayo hirana madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka difaaca dowladdii kumeergaarka hayti ee dalkaas weliba tallaabadaasay muujiyaase qalalaase siyaasadeed oo dalka galay madaxweynaha dalkaas iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca weliba dhammaantii oo lanwaday xidhi militari oo ka taalla duleedka magaalada caasimadda ee bamako xidhitaanka madaxda iyo weliba koyay bilooyin kureed markii isla militariga xukunku tuuri madaxweynihii hore ee waddankaas ibraahim arruntanya weliba iyo koyase saacad unkureed markiilama xubnood oo kumadda militariga laka qaadi xilalkii oo ka hayeen dowladda isku shaandhayn la sameeyey kureed weliba saasaatow saasan haqiyo jee wakaaladda wararka mas-uuliyiin ku tirsan diblomaasiyiinta iyo dowladda dhinaga kale qaramada midoobay welibaya ka baaqday in si degdega xorriyaddii oo lansiya madaxda dowladda kumeergaarka maali weliba dhinaga kale militariga lanka baaqay in falkii oo sameyn usaya fadgawad fal markaasi lan aqbalo korna in hogaamiye xilhaaye kureedna maxabse maxbuus lakadheka warkii dhugunsadayaalisan kula darartan raadiyo baydhaban tan inkeegyan tan ku kulmaana warkun warlamada amaana allah